wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug cabdinuur macalin maxamuud ayaa ka warbixiyey wakhtiga si rasmi ah loo daahfurayo garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb wasiirka ayaa sheegay in dhismaha garoonka uu marayo heer gabagabo ah islamarkaana la xarg jarayo afar iyo tobanka bishan aynu ku jirno ee agoosto waa kan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug oo arrimahaas ka hadlaya aada umahadsan tihiin runtii garoonka caasimadda ugaasnuur mudda shaqa ka socotay shaqada boorkuna de wax sahlan maahan qofka shaqada gacanta ku haya ayaa ogaan kara annaga wasaarad ahaan waxaan ku dadaalnay in shacabka reer galmudug intay shaqadu socoto inaysan duulimaadidii aysa waayin oo airboorka qaybna shaqan ka wadnay qaybta kalena diyaaradaha noogu soo degahayay marka waxaan isla wadnay garoonku hal maalin horta ma xirmin laakiin dib casriyeen iyo inaan qurxino foomku hadda u yaalay sidii ugu nimid inaan ka bedelno ayaa qorsheen u ahaa waxyaalaha hadda airboorka aan rajeynayna waxay tahay maadaama muddo badan uu soo socday soo socday inaan uga faa'iidaysano munaasabadda reer galmudug ay wada sugahayaan ee afar tobanka agosto inaan xarag ka jirnaan rajeynayaa fayska koowaad oo dhinacaas quruxda badan iyo laamigaas iyo maakinadiisiyoo israacsan inaan xariga ka jirno bulshaduna ay indhahooda ku arki doonaan kuna damaashaadi doonaan garoonkiyo qurux badan oo maaragtay garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb oo horey u socday dhismihiisa ah ayaa wasiirku sheegay in dhowaan la xarig jarayo